habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa fiidnimo jimco ah bisha disembar waa sagaal sannadka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee ka iyo aaaoanka mitrban iyo bogga v o a somaly com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinayaa jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dadkii ugu horreeyey ee ka soo laabtay magaalada qandala
aad baan haddee ugu faraxsanahay laakiin degmadii biyana ma leh meel walba waa la geliyey wax nool looguma iman magaalada magaalada ha dadkii u dameeyaanoo kaqaaxayaa ku jiraan ha wax badan baa dareemayaa oo magaalada intaa soo galay la iibsanayo alaab laga iibsaday oo ciidankii magaalada xoreeya ah wax badanoo ay alaabayo lacag kulliba way olaayeen way badbaadeen alxamdulilahi rabbialamiin
waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan doorashada soomaaliya xasan sheekh oo ay yaqaanaan oo afar sano hor joogay baa dhahay igu celiya magaca cabdishiido xasan ku lamaansanaa baa dhahay aniga ha liigu dayo shariif xasan oo dhahaya meeshan meel halkaasa kursi halkaasa liigu wareeriyey aniga intaan kasoo jeedna kursigaan ha liiga wareejiyo derbigaan ha lila jiliya baa taagan ragga maanta ee halkan soo gaarsiiyey waa raggii usoo jabay madaafiicda usoo adkaystay ee dhibaatada waddanka iyadoo lagaga cararay oo iyaga maartay iyaga u dhabar adeegay xukuumadda adiga aad baarlamaankeeda tahay oo dowladda hadda dhisneed afartii sano oo lasoo dhaafay ma buuxisay kaalintii looga baahnaa soomaali midaynteeda jidadka isku furidooda horta boyntiga aan ka hadlayna kan waayo qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaannu idiin haynaa marka horese kusoo dhowaada warkii dunida
xogayaha gaashaandhigga maraykanka ash karar ayaa maanta oo jimcaha gaaray dalka afghanistan si uu uga mahadceliyo ciidamada maraykanka ee halkaasi jooga howlgalladooda karar ayaa lagu wadaa in uu ka dhagaysto saraakiisha warbixino ku saabsan howlgalka ay ciidamada neto iyo kuwa maraykanka ka wadaan dalka afghanistan sidoo kale wuxuu karar la kulmi doonaa madaxda dalka afghanistan oo uu ku jiro madaxweynaha waddankaasi ashraf kaani xogayaha gaashaandhigga maraykanka ayaa sidoo kale ka dhagaysan doonaa saraakiisha maraykanka warbixinadii ugu dambeeyey ee halka ay marayaan howlgallada la dagaalanka kooxaha argagixisada ee alqaacida iyo daacish dhinaca kale ciidamada maraykanka ayaa furay dembi baaris lagu sameynayo askar maraykan ah oo t v-ga ka qirtay inuu dilay maxaabiist taalibaaniyiin ah oo aan hubaysnayn sida uu v o eda u sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada baaritaankan lagu sameyn doono kabtain matthew golisten ayaa waxaa lagu soo qoray markii ugu horreysay wargeyska washington post horaantii bishan waxaana warkaasi siiyey washington post sarkaal magaciisa qariyey waraysi horaantii oktoobar siiyey t v-ga fox news iyo gliston waxa uu ku qirtay in uu dilay nin lagu soo eedeeyey inuu bam siday hase bam sameeye ahaa xilli uu joogay magaalada marja sanadkii laba kun iyo tobanka tani waa arrin dembi ah waxaana loo furay isaga iyo kooxda kale dembiga ku aadan in uu t v hortiisa ka qirtay inuu qof dilay
golaha qaranka dalka kuuriyada koonfureed ayaa u codeeyey in xilka laga qaado madaxweynaha dalkaasi bak junhai iyadoo ay codeeyeen in ka badan laba boqol soddon iyo afar ka mid ah saddexda boqol ee uu ka kooban yahay baarlamanka ayaa waxaa tallaabadan ogolaaday in ka badan laba meelood saddex meelood oo loo baahnaa fashilka deg deg ah ee yaabka lahaa ee ku yimid madaxtinimadii baarka ayaa waxaa sababay fadeexado cusub oo dhowaan soo baxay oo la xidhiira in madaxweynaha ay adeegsatay haweeney ay saaxiibo yihiin kuna xadgudbeen hantidii qaranka kadib markii codbixinta ay dhacday ayaa guddoomiyaha baarlamanka jun senkiyun waxa uu ku baaqay in laga soo labto in laga soo kabto kala qaybsanaanta siyaasadeed ee curyaamisay dowladda kuuriyada koonfureed madaxweyne barak ayaa waxaa dhaawac gaarsiiyey markii ay soo baxday in saaxiibteeda muddada fog joy son sil ay ka faa'iidaysatay xiriirkooda eedeymaha lagu soo oogay waxaa ka mid ah lixdan iyo shan milyan oo dollar oo loogu deeqay hay-ada gargaar oo been abuur ah iyo qandaraasyo dhowr ah oo la siiyey joy sonsil taasi oo ay ka faa'iidayaan iyadaa iyo madaxweyne bark
madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa u magacaabay xogeyaha shaqada maraykanka nin ganacsada hantiilaah garyaqaan ah kana mid ah deeqbixiyaashii sida weyn u taageersan donald trump xilligii ololaha uu ku jiray andrew basder ayaa u baahnaan doona in senatarka in senadka uu ansixin kala kulmo si uu howshiisa shaqo uu guto basder ayaa ahaa madaxa maqaayadaha cunooyinka c k e ee restaurants holdings waxaana uu s- sida ku cad website-ka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowladda maraykanka howshaasi ay tahay in ay dardargeliso oo ay horumariso shaqooyinka iyo dadka ceerta qaata inay helaan shaqooyin sidoo kalena dadka gaboobay ay helaan xuquuqaadka ay u baahan yihiin gudaha dalka maraykanka basder ayaa waxa uu ahaa qof si weyn uga soo horjeeday in laga dhigo mushaaraadka ugu yar ee qofka uu ku shaqaynayo gudaha dalka maraykanka saacaddii shan iyo toban dolarka maraykanka isagoo sidoo kalena cambaaraynaya shuruucyo kale oo shaqaalaha ay ku heli karaan shaqooyin dheeraada oo wakhti dheeraada ay kusii shaqeeyaan si ay lacago dheeraada u helaan
warkii dunida intaasi aynu ku dhaafno halka aad ka dhegaysanayseena waa laanta af soomaaliga v o e oo idinkaga imaaneysa magaalada washington mas-uuliyiinta amniga ee maamul goboleedka puntland ayaa sheegay in aysan ka hari doonin maleeshiyada taabacsan kooxda daacish ee laga saaray magaalada qandala dhinaca kalena xaaladda magaalada qandala oo maalintii arbacada ay dib u qabsadeen ciidamada puntland ayaa degan waxaana dib ugu soo laabanaya dadweynihii halkaasi ka cararay waryahayaga faadumo yaasiin jaamac oo laba maalmood joogtay magaalada ayaa warbixintan nooga soo dirtay boosaaso markii ay halkaasi ku laabatay
dadweynihii horay uga barakacay magaalada qandala oo muddo bil iyo labiyo toban cisho ah ka maqnaa ayaa iminka bilaabay inay dib ugu soo laabtaan gudaha magaaladaas waxaana ilaa shalay magaalada soo gaaray dad tiro yar oo u badan ganacsato ay mehrado uga furaayeen inkastoo ay la kulmeen goobahoodii ganacsi iyo guryahoodii deegaanka oo la bililiqaystay islamarkaasna ay albaabadu u furan yihiin maxamuud yaasiin yuusuf juusto oo ah ninkii ugu dambeeyey ee ka barakaca degmada qandala ayaa noqday shakhsigii ugu horreeyey ee dib ugu soo laabta waxaana uu gacanta ku hayay wixii ka dambeeyey kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii ilaa hadda warshadii kalluunka ee magaaladu ay caanka ku ahayd waxaana uu v o a uga waramay waxa uu kala kulmay markii uu dib ugu soo laabtay warshadii uu mas-uulka ka ahaa horta qofkii ugu horreeyey dadkii magaalada xoreeyey oo ka saara cadowga macnaha ninkii ku xigay oo oo yimaadaan ahaa faadumay sidaad og tahay aad baan hadda ugu faraxsanahay laakiin degmadii biyana ma leh meel walba waa la jebiyey waxa wax nool looguma iman magaalada warshadii waxa daari baa dhigan hadda ma tirin karo wixii hoos yiil faadumay wax lagama tegin qaar ka mid a ganacsatada tirada yar ee dib ugu soo laabtay degmada qandala ayaa v o a u sheegay inay la kulmeen meheradahoodii ganacsi oo ay albaabadu u ballaqan yihiin islamarkaasna hantidoodii la qaatay anigoo axmed nuur raage boos dadkii haa dukaamada ku lahaa baan ka mid ahaa oo deegaanka ee qandala saakay waxaan imi dukaankii gurigii iyagoo xiran baan ka tegay iyagoo ballaqan oo jajaban baan u imi marka sidaa darteed baan wax alaab ahaa kulli wixii lacag ahaa wixii qoryo ahaa kulli cabsi baan ka cararaycine dharkayga xataa maqlan waan ka lugeyey maxaa ah, cabsida waxaa keenaya in eh, waxyaalo badan su-aalo badan la weydiiyey eh, cabsi daraaddeed aan uga te- uga tegay hantideeda Eh, guryihii iyo kulli waa ku wareegay marka sidaa darteed baan wax eh, hadeerta hanti aan ugu iman dukaamada raashinka ee badeecadaha kala duwan sidoo kaleeto raashinka dharka kabaha waxyaalo badan kulli isku mid waa kulli alba- albaabada kuwii deegaanka iyo kuwii iibsiga iyo su- suuqa waaweyn oo kulli alaabti waa la bahay wax lagu yimi jiran wax kaashka iyo wax doolara kulli iyo wax dhara kulli waa laga wixii kaban laga dadkii kaleeto ha eh, beri iyo wax ka ba- bay imanayaan mid ka mid a ganacsatada dib ugu soo laabtay degmada qandala ayaa nasiib u helay inaan hantidiisa waxyeelo soo gaarin waxaana uu noqday dukaanka keliya ee ciidamada tirada badan iyo dadka ku sugan degmada qandala ay maantay wax ka iibsadaan waxaana jawiga dukaanku ahaa sida tan
cabshi ibraahim jaamac magaalada haa dadkii u dambeeyey oo ka qaxay ku jiraan haa wax badan baa dareemaya oo magaalada hadda, eh, inta- inta- intaa soo galay la iibsanayo oo dha- alaab laga iibsaday oo ciidankii eh, magaalada xoreeya inna uma tegin waxa uga tegey ilaah baa uga tegeen haa shaarac ba ku yaal igama jabsan ilaah baa ilaashay wax badan oo alaaba iyo lacag iyo kulliga way ololaayeen way badbaadeen alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilaah baan mahadle ilaah baan xamdu naqaaya sareeye guuto cabdi axmed xaashi taliyo ku-xigeenka ciidamada daraawiishta puntland ayaa v o a u sheegay in ciidamada puntland ay fariisimo cusub ka samaysan doonaan gudaha magaalada qandala iyo dhulka ku teedsan isagoo dadka ka barakacay magaalada qandalana ugu baaqay inay si dhaqso ah dib ugu soo laabtaan maadaama magaalada qandala ay tahay dalka iyaga puntland anaga daacash qabsan karin soddon qof baan ka dilay haddeer meydad kaloo aan noo tirsanayn baa laga sheegayaa meelihii noo soo sheegayaa maba ka guurayno dalka waxaanu rabnaa inay camiranto magaaladu oo ay camiranto dadweynaha kalsoonidooda aan soo celinno meel kasta ciidan baan dhigaynaa macaa jidka dheer puntland way ku filan tahay difaaceeda way ku filan tahay meel kasta oo muhiimana cid baan dhigaynaa dadweynaha reer qandalana waxaan leeyahay imaada magaaladiinni waa xor degdeg u imaada saasaan ka codsanaya dadweynaha reer qandala waayo magaalo qadiimi ah oo caana weeye dhaqaalo leh puntlandna kaabayaasheeda ku jidhay waxaa weeye u imaada magaaladiinni oo dalkiinni imaada dalku waa nabad waxa harana gacan baan ku qabanaynaa magaalada qandala oo muddo bil iyo toban cisho ka badan ay gacanta ku hayeen khilaafada islaamiga ah ee uu hogaamiyo sheekh cabdulqaadir muumin islamarkaasna toddobadii bishan aynu ku jiro ay dib u hanteen ciidamada puntland iyadoo aan waxa badi ka dhicin ayaa haddana waxaa jira dhibaatooyin ay ka mid yihiin biyaha magaalada oo go-an kadib markii la sheegay in waxyeelo soo gaartay tuubooyinka biyaha magaalada keena waxaa weli xiran goobaha waxbarashada iyo kuwa caafimaadka inkastoo mas-uuliyiintu ay sheegeen in dhammaan la sixi doono adeegyada ka maqan magaalada faadmo yaasin jaamac v o a boosaaso
dowladda soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in ay dowladda sacuudiga ka heshay warqad lagu wargeliyey in la joojiyey xoolihii soomaaliya laga dhoofin jiray ee la geen jiray dalka sacuudi arabiya waryaheena ismaaciil xuseen farjare ayaa arrintan waxa uu ka wareystay wasiirka xanaanada xoolaha soomaaliya siciid xuseen ciid
maya annaga waxba faahfaahinna ma siin waraaqdoon baana soo gaartay wax kaloo tafaasiilna maysa siin hadda waxaan ku jirnaa baaritaan waxyaabaha ay sheegeen oo qaarkood kolleyba aanaan anagu aanaan xaqiijin karin cudurrada qaar waxaa jira la tallaalo oo xoolaha la dhoofinaya laga tallaalo neefku marka hadduu tallaalan yahay oo iyaguna ay baaritaan labaad ku celiyaan haddi positive buu neefku sheegaya maadaama la tallaalay cudurka laga tallaalay adduunka marka sida nidaamku yahay xoolaha tallaalan oo cudurka laga cudurka laftigiisa laga tallaalay haddee haddii laga baaro in laga helayo waa iska cadaan mar maxaa laga tallaalay lagama baaro marka adigu waxyaaba saas oo farsamaadaa jira oo baaritaankeedu socdo kolley base mamnuucitaankan xoolaha soomaalida waa arrin soo noqnoqotay dowladaha khaliijka imaaraadka haddana sacuudiga ayaan ujeednaa waxaan isleeyahay waa arrin soo noqnoqotay kolley ka dowlad ahaan annaga wabtashiyaal noo socdo jawaab baan ka bixin doonaa haddii lahayd mudhowaan waan gartay marka ma waxaa jira tuuno la xidhiidha in arrintani ay siyaasad ku lug leedahay mise arrin farsamoon baad is leedahay wey maya siyaasad hadda anagu dee kamaba dhex aragno waa waa iska dabiiciya adduunka wadamo badan baa xoolaha mar baa xoolaha africa oo dhan la mamnuucay oo cudurkii rifty valley awgis oo caalamka wadamo badan oo adduunka laga mamnuucay marka waa wax caadi oo dhaca oo wadamadu inay xoolaha ama badeecadaha laisdhaafsado haddii wadanku uu sababo ama ganacsi ama tayada kusaabsan waa wax dhaca marka laakiin annaga waxaan u aragnaa xoolaha iyo inay yihiin xoolaha caafimaad qaba xoolo fiican wixii khaldamo oo maaragtay la jooj joojintu inaysan xal ahayn baan u aragnaa in laga wada hadlo ay tahay sidii loo shuruudaha wadamada loo oofin lahaa waddan walba shuruudaha ayuu leeyahay shuruudahaas marka annagu ka wasaarad ahaan dhammaan dalalka xoolaha loo dhoofiyo waraaqaha ayaan u dirnay standardka iyo shuruudaha ay hore noogu soo diray inaan inaan kusoo rognay maxaashirta o dhan inay fuliso shahaadooyinkii xoolo dhoofka oo dhan qualitigoodii iyo tayadoodii waa hagaajinay dhammaan wadamada khaliijka badankooda anigu waa tegey annagoo kala hadlayna inay wada shaqeyn fiican nala sameeyaan sidii annaguna xoolaha iyaga sumcadda waa u ilaashan lahayn tayada loo hagaajin lahaa iyaguna aysan maaragtay tallaabooyin noocaas oo kale oo u eg cunaqabatayn oo dhibaato ugeysan kara soomaalida iyo noloshooda xilliga aanu la ogyahay oo abaaro waaweyn ay ka dhaceen bariga africa oo nolosha dadka reer guuraaga iyo iyo xoolahaba naa- aada naaf- naafo weyn u geystay marka uma aragna anagu mamnuucida inay tahay hal Eh, baaritaan ayaan wadnaa waxyaabaha sh- la sheegay Eh, sida ugu dhaqso badanna jawaab eh, s- eh, rasmi aan ka bixin doonaa marka ma aaminsan tahay inkastaad eh, baadhis aad wadaan in xanuunka rift valley oo kale oo ku jira waraaqda ku qorani in uu ku jiri karo ama xanuunada xoolaha soomaalida haya uu yahay ilaa haatan maya anuma aaminsani Eh, ururka caafimaadka adduunka ee xoolaha o i e loo soo gaabiyo ayaa sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii bishii Oct- november waxay soo saareen waraaq rasmiya oo ay ku cadeynayaan soomaaliya cudurka rift valley inuusan ka jirin waraaqdaas waa la wadaagnay wadamada xoolaha soomaalida loo dhoofiyo oo dhan ama wadamada eh, tuhumadaas qaba waa u faafinay waa u wada dirnay Eh, saxaafadana insha allahu hadda marka u horeyso aan la hadalna ayaan usoo bandhigi doonaa adduunkana dee outbreak ama cudurada markay eh, lagu dhawaaqayo meesha in cudur ka dilaacay ama cudur ka jiro caalamka oo dhan waxaa xiriiriya oo arrintaas mas-uul uga ah ururka o i da xaruntiisu tahay baris iyagaana waraaqdan faafiyey ay ku beeninayaan sesidaaya xanuunka la yihahdo inuu soomaaliya ka jiro Inay- inaysan hayn hal keesna allah ka dhigeen su-aasha ugu dambeysa hadan ka dhigo yaa ugu dambeeya oo hubiya caafimaadka xoolaha markay dibadda u dhoofayaan waxaa jira maxjaro meelaha qaarkood ka jira marka yaa cidda ugu dambeysa ee hubisa markay dibadda u dhoofayaan waayo waxaa hubiya maxsharadan horta soomaaliya ka jiro oo dhan waxaa kontroolka caafimaadka waxaa haya wasaaradaha xanaanada xoolaha ama heer federaal ama heer dowlad eh, maamul goboleed ha ahaadaan Eh, dhakhaatiir dawliya ayaa ka howlgasha oo saxiixyada iska leh dhakhaatiir eh, technicala ka howlgala marka aduu dukumentiyo kala duwan oo kala sarreeya ayaa lagu xaqiijiyaa eh, nooc walba oo baaritaan ah waddan walbana shuruudaha uu rabo oo horay ayay u- usoo direen dal walba shuruudaha xoolaha soo aadaya laga baarayo shuruudahoodaa la hayaa shuruudahoodaana la raacaa inayn wax weyn khaldaneen waxaa ku ogaaraysaa soomaaliya shan milyan shan milyan iyo bar ayaa sanadkii ka dhoofa Eh, haddaysan xanuunsan yihiin ama xanuuno qabaan haddii five million waxaa weye soomaaliya wadanka labaad ee adduunka xoolo dhoofiye waaye australia ku xignaa marka cadadka intaa la eego malaayiinta ah eh, haddii xoolaha soomaalidu jiran yihiin waxaan umalinaya inaan wadamadaas u aqbaleen badankoodna xoolaha soomaalida hadda sacuudiga ugu badan saddex milyan iyo bar xoolo ku dhowbaa sanad walba aada Eh, hal doon ama hal markab oo dhowr kun ama dhowr boqol oo neef fiday oo laga yaabo in eh, weli aan baarayno xaaladeedu sida ay tahay laguma xukumi karo haddii xoolaha soomaalidu caafimaadkooda uu wax ka sii yihiin haddii malaayiinta xoolaha ahi ma gasheen wadamadaas waxaan anagu ku adkeysanayna oo aaminsanahay in xoolaha soomaalida caafimaad qabaan cudurada la sheegayana badankooda aysan qabin xoolaheen
kaasina waxa uu ahaa wasiirka xanaanada xoolaha soomaaliya siciid xuseen ciid oo u waramayey waryaheena ismaaciil xuseen farjar
dhegaystayaal markana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka haaruun macruuf ayaana la diyaara
hogaamiyaasha madasha qaranka ayaa shalay isku raacay in fadhiga baarlamaanka tobnaad ee cusub la qabto shan iyo tobanka bishan disembar iyadoo doorashada madaxweynahana la qabanayo siddeed iyo labaatanka bishan disembar tallaabadan waxay imanaysaa iyadoo aan weli la dhammaystirin doorashada xubnaha aqallada hoose iyo sare oo ka socotay gobollada dalka qaarkood waxaa kaloo iyaguna weli taagan eeda culus oo la xidhiidha wax istabamarin iyo musuqmaasuq dhacay intii doorashada lagu jiray haddaba ma loo baahan yahay in wax la saxo ka hor inta aan madaxda qaranka la dooran mise waxaa habboon in horey loo socdo dalku ma u baahan yahay hoggaan cusub mise hoggaanka xilligan ayaa u qalma in fursad kale la siiyo waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana marti igu ah xildhibaan maxamed cumar dalxa oo muddo dheer ku soo jiray baarlamaanka soomaaliya haatanna dib loo soo doortay brofesor maxamed cali kalaay guddoomiyaha jaamacadda koonfurta soomaaliya iyo agaasimaha macadka daraasaadka siyaasadda heritage cabdirashiid khaliif xaashi hadalkana waxaa ku horraynaya brofesor maxamed cumar dalxa oo ka hadlaya in doorashada baarlamaanku ay ku dhacday si cadaalad ah iyo in kale Ah, haarun waad mahadsan tahay v o n waa idin salaamayaa dadka saaxiibada iyo weli jira khadkana intaba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ayaan leeyahay Een, doorasho marka soomaalidu maskaxdeeda ay kusoo dhacdo eh, dadna maraaxil bay maaragtay eh, iyagu ay u eegaan tan iyo lixdankii soomaali maxaa doorasho soo martay qaabkay ahayd dad baa maaragtay lixdameeyadii wixii dhacay waayo arag waa dad baa lixdan iyo sagaalkii maaragtay doorashadii inqilaabka keentay wuxuu maaragtay eh, uu ka hayaa fikir dad baa maaragtay eh, wixii jabuuti iyo imdagaati iyo sidii wax lagu soo xulay iyagana dareenkooda eh, saameyn ku leh sidii un wax loo qeybsadayba waxay ahayd mid un wax lagu soo waday qola nus la yidhaahdo oo qola rubuc la yidhaahdo iyo qola waa dhantiin la yidhaahdaba maantase waxay taagan tahay kow iyo konton ergey oo oday dhaqameedkii saxiixayaasha boqol iyo soddon iyo shanta horkacayo wixii lagu heshiiyey ayaa hadda waxaa lagu wadaa hawsha doorashadan loo bixiyey doorashada dabban maxamed cumar dalxa su-aashaydu waxay ahayd bixiyey.
su-aashaydu waxay ahayd doorashadani cadaalad miyaa s- siday ilaa hadda ku dhacday mise waa cadaalad daro cadaalad marka ugu horeysa horta ilaahay baa samayn kara bani aadan inta annaga aan soo tilmaamay ee maraaxiisha qolo weliba way cabanaysay maalin walbana qolana waa maaragtay marshada markay u gasho iyadu waa sacabatumaysay qolana markay iyadu ay ku qalloocatana way dacwoonaysay way qaylinaysay maantana waxba kama duwana meel qola maaragtay iyada ka mashxaradayso ayaa qolana meel kale ku murugoonaysa way aad baad u mahadsantahay cabdirashiid khaliif in muddo ah ayaad ka hadlaysay doorashadan iyo qaabkay u dhacaysay iyo wixii aad ka aragtay si kooban noola wadaag wixii kaaga baxay Eh, waad mahadsan tahay haaruun eh, iyo akhyaarta kale oo ku jirta laynka Eh, doorashadan dee markii hore waxaa lagu ballamay qof iyo cod Eh, laba sano markii ka hartay ama sanad iyo bar baa la yidhi lama awoodo mid eh, la naashnaashay oo hufan oo enhanced legitimacy eragaas loo isticmaalay ama la hufay oo habaysan oo konton iyo kuwa qof ay ka codeyso oo halkii oday laga kaxeeyo sidii hadda dalxa uu yidhi Eh, taasaa la ballan qaaday Eh, meeshay marka arrinta ku xamaatay waxay ahayd odayaal eh, kuraasta sare ee dalka eh, hawa uga jirtay oo madaxweynaha hadda carada jooga iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha eh, south west eh, saddexdaas nin oo kuraasta raba eh, ama aqalka sare raba ama madaxweyne raba ama waxaas raba iyo rag la mido oo hadda xildhibaan noqday ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo rag kale oo maaragtay eh, maxaa la yidhahdaa eh, korjoogto ahaayo south west iyo eh, maxaa ama galmudug iyo andhaho jubbaland iyo puntland laakiin dad la kala socda rag sideed ah oo kuraasta raba oo madaxweyne raba qaarkood qaarkood waxkale rabaan ra-iisul wasaare qaarkood xildhibaan rabaan eh, qaarkood senator rabaan baa la yidhi maamada oo maqoorada ayagii marka de dheer ninkii eh, maxaa la yidhi u dhowaa lafta kala baxa ayagii waa ishabeeyeen saaxiibadoodna waa habaysteen haddana ku- eh, laba boqol iyo toddoba ani inta ii qoran xildhibaan baa soo baxday oo aqalka hoose ah Eh, haddaysa ka badnayn shalay iyo maantana lasii badin aqalka saarena afartan iyo saddex uu ii ahaa maalin dhaweyd haddii somaliland dadkii kasoo jeedeen lagu dardaray aqal sare kasoo baxeen oo kasii badaan hawsha marka boqol kiiba siddeetan waa gabagabo raggaas maamulhayay baana maaragtay eh, dee raba inay kuraasta kasii waaweyn oo madaxweynenimada helaan taasna waxay keentay inay dee gacmo gacmeeyaan oo lafahoodan uga uga- uga muraadsadaan ciddii kale ay uga muraadin lahaayeen uga muraadiyaan taasaana keentay dadna inay dee sida eh, xildhibaanku sheegay ay qaylo iyo afag ku hayaan Eh, qaarna maaragtay ay faraxsan yihiin qaarna qawotan yihiin waayo cabdirashiid aad baad u mahadsan tahay maxamed cali kalaay labada dhinac kuwa barooranaya iyo kuwa dabaaldegaya kuweebaa ay tahay in la fiiriyo dareenkooda oo oo gar leh ma kuwa guulaysta ee dabaaldegaya mise kuwa xaqdarrada sheeganaya ee laga guul laga guulaystay bismillahi raxmaan raxiim horta haaruna waa mahadsan tahay Eh, runtii aniga waxaan qabaa waxaan qabaa fikriga ah Eh, hal xaaraana nibi xalaala ma dhasho maamaada dhahayso oo ah eh, dadka horta go-aankan gaaray oo inta meel isku soo xiray oo madasha la baxay waa mas-uuliyiintii maamul goboleedyada ee dowladda federaalka ah ayagii baa naqshada jirtay ayagaa eh, doorashadan eh, iska dhaadhiciyey in maamul goboleedyada ay mas-uul ka yihiin doorashada siday u dhacayso liiska ayaga ay soo gudbinayaan ayaga ay maamulayaan marka meeshaasaaba horta wax kasoo qaldamayn baan leeyahay ta labaad eh, doorashadan eh, ma ahayn mid afar bilood shan bilood laga sii fekeray oo dadka la wacyigeliyey seminaaro loo furay dadka eh, iyagoo ba- dayaarada lagu keenay ama magaalada laga soo saaray ayaa inta galabta la sawiro hal saac kadibna horay mataqaanaa meesha laga gelinayay Eh, waxaad arkaysaa xataa qof laleeyahay wax ma qori yaqaan waa waxa- waa la saacidaa laleeyahay qofkii meel baa lala gelayaa qof guddigii doorashada ka mida ayaa dhahayo halkan saxiix midkuu rabayba ma mid kalaa siday wax u dhaceen adduunka dhan wuu arkaa saasaa weli waa la inkirsan yahay haddii la dhihi lahaa waxan waa nagu cusub yihiin qaradaana waa jiraan waa waxbay ahaadeen laakiin nimankii mas-uuliyiinta ah maamul goboleedyada iyo madaxdan kale waxay raalli isaga ahaayeen dadkii laba iyo toban sano labaatan sano la soo shaqaynayay inay dib ugu soo noqdaan hal halka qof oo cusub oo soo galay naftirkiisa wa siduu ku soo galay ilaahi baa og marka anu waxaan ku ekaysan lahaa in arrintaani sidii la rabay aysan u dhicin dadka cawaadayana aan la xallin arrintaasna ay cawaaqib xubin u keenayso doorashada dambe oo soomaaliya laga qaban doono way aad baad u mahadsantay maxamed cumar dalxa intaan horta maxamed cumar dalxa soo gelin guddiga doorashada waan la xiriirnay iyo guddiga khilaafaadka labadaba ilaa hadda nooma suuro gelin inay barnaamij ka qayb qaataan ama waraysna siiyaan laakiin ma aysan beenin eedahan loo soo jeedinayo doorashada iyo wax istabamarinta markay ka hadlaana waan soo gudbin doonaa maxamed cumar dalxa waddanka sida uu ku jiro iyo doorashadan sida u dhacday markaad fiiriso ma kula tahay in horey loo socdo oo sidaa hoggaan lagu doorto mise waxay kula tahay in la isdejiyo oo la soxo wixii qaldamay haarun aniga waxaan qabaa in la isdejiyo oo la soxo wixii khaldan meel xumaan taalo wanaagna yaallo waa jira meel wanaag yaallo xumaani ka dhacdayna waa jirtaa guddiga doorashooyinka daday ka baajiyeen oo ay yidhaahdeen ha lagu noqdo oo meel wax ka dhacay waa jiraan haaruno waxaan ogahay aniga dad aan iyaga intay wax dulmeen oo mu'aamarado iyo adduunyo waxay isku dayeen oo beelo islaameed oo xataa aan shaqo ku lahayn ee iyaga intay faraha la galeen oo haddana markay kusoo hungoobeen haddana dacwoonayo oo qaylinayo oo weedhii carabiga u lahaa maartay dalamani fabakadu ma ishtaka intuu aniga i dulmii buu is ooyey haddana ayuu dacwad igu taagay dad noocaas oo kalena way jiraan dadkao dhan wixii wada qaylinaya maaha wax wada dulman kuwa dulmika qaylisinaya jirta ee u bartay dad masaakiina inay iyaga intay la dul tagaan ama iyagoo lacagaas ama awood sheeganayo ama siyaabo kale ee maaragtay oo oo maaragtay subaa salaaxid inay ku sameeyaan ee rabay dantoodii markay gaari waayeen miidiyaha hor habiyaan taagan xataa aan laga garanaynin ummadaha iyaga ay leeyihin dadkaasaan matalnaa oo aan anaga aan ahayn laakiin iskuma jiraan dadku dad haddana oo iyaga wax dhibana ah oo wax gaaray oo dadka soomaaliyeed u garaabi karaan beel welibana way istaqaanaa xumuhuna kama imaanayo kor keliya haddaanan hoos gacan ka haysanin ninkii wuxuu yidhi masaare ima aadan goysan haddaadan geedkayga ku daabnayn dadka wax dooranayo dadka wax soo xulayo waa soomaali aanan hoggaan ahayn cashe shiikhe ma aha cumar cabdirashiid ma aha jawaari ma aha madaxda maamul goboleedyada ma aha dad soomaaliyeed baa la yidhi idinka dad soo xula keena ma aha meel keliya inaan dubaha la dhacno soomaaliduna cadaalada badi maanta umama bislaba xoogii baa la bartay nin walba dardar ninkii miskiina in maaragtay ee madaxa looga istaago ninkii ishiisa maaragtay ee dagan la arko in maaragtay la la dukan dukiyo nin allaale sidii lagu heli karo oo kii kalena indhihiisa laga baqayana waa laga leexanayo waxaa laleeyahay haddaad ninkaas iyo isagii beeshiisa aad faraha la gashaan waad eedaysaan marka dhibaatada soomaalida dhammaan kama wadaba marna ama ha noqdo mid sare ama ha noqdo mid hoose waayahay cabdirashiid khaliif su-aashaan ku weydiinaya waxa weeyaan meesha loo socdo waxa weeyaan waxa weeyaan hoggaanka waddanka sida aad maalin dhoweyd u dhigtay dowladda hadda joogta iyo madaxweynaheeda waxay doonayaan inay soo laabtaan dowladdu uma wada dhanna ee ra-iisul wasaaraha laftigiisa maalin dhaweyd kismaayo markuu tegey wuxuu sheegay in isbeddel loo baahan yahay dowladda hadduna waxay doonaysaa in fursad la siiyo hawsheedii ay ku dhammaystirto marka muxuu waddanku u baahan yahay waa su-aal runtii meesha ku jirta intaan la oran dee hebel baa macnaha qoladaan joogtaa lasii daayay iyo kuwa cusbahaya intaan la oran waxaa waxaa mudan in la isweydiiyo soomaalida horta maxay rabtaa soomaalida maxay rabtaa ko dadka soomaaliyeed maxay rabi karaan inkastoo hadda afti balaaran aan laga qaadin midda labaad maxay sarrabin oo madaxda ay sarrabin soo u ekaan karaan shaqada taalla maxay tahay hogaamiye iyo madaxweynenimo maxay kala yihiin dadkan madaxweynenima rabnaa bay leeyihiin soomaaliya ma madaxweyne ubaahan tahay mise hogaamiye ubaahan tahay maxay ku kala duwan yihiin ana marka waxaan isleeyahay soomaalidu maxaa la yidhahdaa shaqada madaxweynimada soomaaliya ama hogaamiyaha soomaaliya shaqa adag weeye dadkii soo qaqabtay oo dhan ilaa cali mahdi laga soo bilaabo ilaa xasan sheekh lagu soo gaarna way way la rafteen oo way ku dhibtoodeen marka laakiin waxaan isleeyahay anigu indaan warka aanan ku dheeraan soomaaliya madaxweyne uma baahana hogaamiye u baahan tahay hogaamiyaha wuxuu waa inuu haystaa kalsoonida shacabka waa inuu yahay qof aragti leh waa inuu maxaa la yidhahdaa kalsoonida hal dadkaas u dhaqaajiyo oo dee ugu ummadda meel u geeyo meelna uga dhaqaajiyo waa inuu kalsoonida ummadda haystaa soomaaliduna waxaan isleeyahay anigu intaan hadda dhagadhageeyey ayaamahan qofkay ku arkaan qabyaalad iyo ammaano darro iyo maxaa la yidhahda cadaalad darro iyo waxyaabahaas ay ku arkaan runtii way iska horyimaadaan marka qofka usoo banbaxaya waa in lagu fiiriyo horta qabyaalad sefiya soomaaliya o dhan qof isku isku xambaaran kara miya cadaalad qof aaminsan ma yahay oo ummadan macnaha qof tuug tuug ah miyaa mise waa qof waxba aan ka xadahayn umadaan oo warac ah oo kiisa dhowraaya macnaha qof aragti lama yahay wixii waxba ka garanayaa oo dad intaasba lehe baa jiro oo cadaaladna yaqaan aamin ah waxna aan xadahayn ummadiisana jecel laakiin hadda wixii aan farsamadii maamulka dawladda aan waxba ka waa garanayn gart aan kaa dhex galay cabdirashiidoo ma haynaa dariiqii hogaamiye lagu soo dooran lahaa Eh, daladii dariiqii hogaamiye lagu soo goran lahaa haarunow baarlamaankaas saddex boqol iyo labaatan iyo sagaal eh, rag iyo dumar soomaaliyeeda lasoo xulay feer iyo faralaab qaar lagu soo xulay iyo qaar soo xoogay iyo qaar loo xoogay iyo qaar xaqooda si fiican oo saxa xaqa ku helay Ah, markii doorkaas meeshaas isu yimaadaan eh, runtii aan waxaa isleeyahay macnaha si kastoo lagu keenay iyo si kastoo ay kusoo qaateen kuweenan hadda hadlayna iyo kuwaas soo doortay inaan kala fiican nahay oo anaguna akhyaar nahay oo xalaal nahay iyaguna ay dad habaaran yihiin ma aaminsani soomaali waa iska soomaali Eh, markay meesha yimaadaanna waxba kama khaldana waxba kama khaldana xasan sheekh oo ay yaqaanaan oo afar sano hor joogay baa dhahay igu celiya cumar cabdishiid oo xasan ku lamaansanaa eh, baa dhahay aniga haligu dayo kuwo kaloo tiro badan oo shariif xasan oo dhahaya meeshan meel halkaasa kursi halkaasa laigu wareeriyay aniga ciddaan kasoo jeedina kursigaan haliga wareejiyo derbigaan halila jebiya baa taagan kuwo kaloo tirada ka badan oo qurbaha kasoo yaacay iyo kuwo gudaha joogay waa joogaan marka dadkaas xildhibaanada cod ka bixinaya waxba kama khaldan hadda ka hor eh, sheekh shariif iyo cabdiweli baa yidhi maaragtay eh, si hadda cumar iyo xasan u yihiin annaga hana lagu celiyo waa la ceyriyey oo waxaa la yidhi qori iyo qiiqis waa laysu tuuraa xasan sheekh oo aan la aqoon baa la keenay hadda cumar iyo xasan sidii baa ku dhici doonta raggii ka horreeya ku dhacday mise waa la maxaa la dhahaa ayagaa jaanas la siin doonaa raggaana waxoogaa eh, carro cabaar joogay halas yaa la oran doonaa ma dadkan kaloo tirada badan oo nin walba leeyahay aniga eh, qaarna waa quuqan yihiin sidii rati qooqan bay kursiga u rabaan qaarna waxaa dhici karta inay merit iyo qualification iyo haystaan ma kuwaasaa la fiirin doonaa haladaas waxay ku- ka go-daa dadkaas laisu keenay waaye markii liisku soo dhamaadana waa la qiyaasi karaa siday wax- wax wax yeeli karaan waa la qiyaasi karaa laakiin anigu dadkaas aada ugama kuusan oo waxaan isleeyahay soomaalida markay isku yimaadaan taladu kama xumaan doontaan isleeyahay maxamed Waxaana ku yimaadaan waaye brofesor maxamed cali kalaay maxay kula tahay wadanku hogaan miyuu u baahan yahay cusub mise wuxuu u baahan yahay hogaankii hore in fursad la siiyo bismillah eh, anigu fikriyan waxaan qabaa in loo baahan yahay hogaan cusub sababtoo ah eh, nimankan hadda ku tartamaya madaxweynenimada oo mas-uuliyiinta ah eh, waxay qaban karaan horaa loo soo arkay marka afar sano oo soomaaliya wakti ka dhumay in hadda haddana afar sano oo kale eh, waan tijaabinaynaa la yidhaahdo ma qabo laakiin waxaan qabaa in sida walaalkee uu sheegay hadda eh, cabdirashiid xildhibaanada lasoo xulay aqalka sare iyo aqalka hoose inay fekeraan oo aysan eh, qofka aysan u fiirin qabiil iyo xoogaa lacag oo hal maalin la qaatay iyo inaysan u fiirin oo ay soomaaliya aayaheeda eh, ka fekeraan labada kun iyo labaatanka sidii lagu heli lahaa soomaali midaysan oo cod xalaal ah qof iyo codkiisa gaarsiiyo in la helo laakiin toddobadan eh, qof oo madasha ah in midkood madaxweyne noqdo mid ra-iisul wasaare noqdo mid baarlamaan noqdo waa jugjug meeshaada joog waaye waxaan se- waxaa hadday saas dhacdo waa afar sano oo soomaaliya ay dibta laba u qaaday anu marka waxaan raaxsanahay isbedel oo aan ahayn mid ay dad ku heshiiyeen ama suuq madow ku soo galay laakiin loo fiiriyo yaa soomaali madayn kara yaa hogaamin kara in loo fiiriyo qalan waaye maxamed cumar dalxa een, maamulka hadda talada haya adna baarlamaankeeda aad ku jirtay dowladda uu hogaanka ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud lix tiir bay soo bandhigtay markii xukunka ay qabatay labada kun iyo labaiyo tobanka ay ka mid tahay inay wax ka qabato dhinaca amniga iyo xasiloonida dhinaca dhaqaalaha eh, dhismaha nabadda iyo adeegyada iyo xiriirka beesha caalamka iyo midnimada wadanka Eh, qodobada kuwaas ayaa ka mid ahaa marka dowladdan markaad qiimayso lixdaa qodob maxay ka qabatay maxaysan ka qaban baarlamaanku waxbay qabteen soomaalidu waxay tidhahdaa wax kastoo cusub ama wax kastoo dhaldhalaalaba dahab ma aha nin kastoo cusubba khabiir ma aha ama nin kastoo cusubba ma artay ma aha nin mucjizo lasoo degayo ninkii eh, xajaaj ibnu yuusuf ah wuxuu yidhi waini wain kuntu la akhiira zamanin la aati maa lam yali maa lam yati bihi lawaa'ilu haddii aniga aan ahay nin hadda ma aragtay ee ee idinku soo ma aragtay biiray ama ninkaa cusub waxaan la imaan doonaa mucjizooyin aan la imaanin kuwii hore markaasaa wiil yaraa yidaan idhi een xuruufta ma aragtay carabiga sideed iyo labaatan waa xuruuf rijaay hal sagaalaad kusoo daro runtii raggaada intaasay keeneen adiga bal wax cusub aan kaa qaadno dadkii cusub maxay keeneen lagu soo biiriyey qurbaha ka wada yimid kulli ragga maanta ee halkan soo gaarsiiyey waa raggii kusoo jabay madaafiicda kusoo adkaystay ee dhibaatada wadanka iyadoo lagaga cararay ee iyaga maaragtay iyaga u dhabar adeegay usoo shaqeeyey wax weliba nolol iyo geeri uhuray naf iyo maal maaragtay geliyey ragga ayaa maanta daanan jirin ragga hadda iska cusub oo laafiyoonaya yimid ee meel adduunyo ee wax laga soo marayba aan warweyn usoo indhataagaya keliya un kursiga ee waxii lasoo marayba u muuqan raggaas oo ragga ay ka sahlan tahay laakiin ragga gobonnimo ninkii usoo dhintay aa difaaca ma garatay waa gartay waay si kooban waxaan rabaa inaan cabdirashiid khaliif iyana u gudbo laakiin dowladda hadda joogta waxaad ku ammaanaysa ma jirtaa oo madaxweynuhu hogaanka u yahay waxaad ku dhaliilaysana ma jirtaa dowladda hadda jirto wax waa qabatay oo waxay qabatay waxa waaye maanta haykalkii qarannimo ee soomaaliyeed annaga nagama dumino weli waa taagan yahay wixii khaldanna iyada in lagu dhex saxo dadka wax dooranaya ayay ku xiran tahay annaga nama khasbi karo madaxweyne xasan sheikhe ilaa wa ilaa xoog igu doorta nama dhihi karo cumar cabdirashiidna nama dhihi karo ilaa wa ilaa xoog ra-iisul wasaare igaga dhiga jawaarin nama dhihi karo ilaa wa ilaa guddoomiye baarlamaan aniga khasab igu celiya hadba waxay ku xiran tahay damiirka dadka wax dooranayo hadday ayaga soomaalinimadu ay laweyn tahay hadday qanaaco ay ku qabaan dadka ayaga ay dooranayaan inay yihiin dad ummadani wax tari kara ammaanadoodi dhowri kara cadaalad maarta ayaga ku maamuli kara ayagay jirtaa codkooda nin khasbaya ma jirto haddii nimay kasoo horeyso gacantane igu shub iyo maarta igu rid ee aniga asaga sidaa hadda ee dhaliilaha ay u dhacayaan laga helan asagay jirtaa waayo cabdirashiid khaliif adigu cilmi baaris baad samaysaa dadweynaha ayaad dhex gashaa mar dhoweed waxaad soo qaaday arrinta ku saabsan dadka soomaaliyeed maxay doonayaan maxay doonayaan bay kula tahay dadka soomaaliyeed xilligan markaad eegto
waxaan isleeyahay dadka soomaaliyeed horta waa dad runtii qiimo leh oo samir badan oo dawladaha waxay ka rabaan oo kooban yihiinba dunyadaas hadda adigu aad joogtid ama dunyada kale dawladda waxyaaba badan baa looga bartay hadda dadku ciyaalkooda iyagaa iskoolka ka baxsada waxbarashadii anu markaan ardayda ahayn aan ku heli jirnay iyadoona lacag la-aana ilaa jaamacadda lagu dhigin jiray lacag la-aanta hadda dadkii ayagaa arday caruurtooda ka bixiya caafimaadkii dawladda ay mas-uuliyadeeda qaadi jirtay shacabkiiba hadda maaragtay isdabaraha oo caafimaadkooda isdabaraha dawladdii loo shaqa tegi jiray dadku ay isha dawladda ay iska dhowri jireen iyo qofkii dawladda ushaqeeya la dul dhoobnaa dadka iyagaa noloshoodii raadsada oo isdabara dad marka runtii samir leh cir yar oo wax badan aan dawladda ka rabin baa horta dadka soomaaliyeed weeye oo aada iyo aad iyo aad aniga aan xurmo iyo sharaf ugu hayo runtii marka dawladda wax yar baa laga rabay waxaa laga rabay in dadkan kalsoonidooda la hanto kalsoonidana waxaa lagu hantaa hufnaanta soomaaliya waxay u baahan tahay dad madaxa oo hufan oo aan lacag taxad ahayn oo aan qabiilasyaal ahayn oo aan caqli xumayn oo ajaanibta aan daba ordahayn oo dadkan soomaalidan runtii dee qaran jabay oo sharaf dhacay oo dibs ku dhacday oo afar milyan iyo sagaal boqol oo kun oo qof oo soomaaliyeed baa u n t waxay tiri asbuucii soo dhaaftay macnaha waxay cunaan ma haystaan iyo biyihii iyo cabitaankii cunto wixii baa ku yar culays baa saaran baa la yidhi afar milyan iyo sagaal boqol kun oo qof waxoogaa khatar ku jira oo culays saaran hal milyan baa xeryo qaxood ku jira hal milyan baa magaalo dalkan ku dhex firirsan oo i d b ah oo muwaadiniina inay coodayaan rabay in caruurtooda cunto habeenkeeda la helay roobkooda ku da wax ka cidi an haysan dad marka noocaasa dadka madaxda u ah waxaa la rabay in dee sidii si sharaf leh oo gobonnimo oo akhyaarnimaa loogu khidmeeyo oo la tuso in dad oo macnaha warac ah sida wadaadada ay dhahaan oo xoolahooda aan ka xadahayn aan ka cunahayn aan cid kale u ogolaanahayn hadda adiga lacagta xadid iyo haddaa qof kale inuu xad u ogolaad isku mid waayo soomaalidu waan ujeedaa mana ku cafiyeyso siyaasiyiinta hadda joogta si kale haddaan udhigo igana raali ahaada dhegeystayaashu hadday dhibsadaan waxaa u muuqda maaragtay haddii macnaha waxaan dhihi karaa nin dhalinyara oo guurdoona gabar qurux badan baa meeshaan uga muuqda meeshaan gabar qurux badan ma joogto soomaaliya xukunkeeda gabar qurux badan nin oo gabar qurux badan raadinaya camal oo inuu guursado camal bay u farabaxsanayaan u malabsanayaan oo runtii macnaha dee indhuhu banaanka u keenayaan meeshaan hooye hooyadeenoo qaawan baa taagan soomaaliya waa waaridkeen hooyadii dhulka hooye wey waa qaawan tahay bar in loo geliya ubaahan tahay marka waa kaafiya kalbeeri ninkan waxaa laga rabaa inuu dhexda xirto ummadaan macnaha u dhabarjabo si wax uga dhigi lahaa waxaana moodaa in shaqo iyo title iyo magac iyo madaxweynenimo iyo lacag iyo sumcad iyo waxaas dhan meesha ma yaalaan marka waxa dadku rabaan iyo waxa dalka looga baahan yahay iyo waxa siyaasiyiinta badankoodu ay maaragtay la malabsan hayaan oo la indhacadeenayaan wax isla ma ahan maxamed cali kalaay maxaa ku dari lahayd runtii arrin oo su-aal oo profesor dalxa uu ka leexdaan raba inaan wax ka tilmaamo lixdii qodob ee madaxweynaha xasan sheekh uu ku dhawaaqay waxaan dhihi karaa waxba nabadgelin sababtaa isagaaba markii ugu horreysay wuxuu yidhi nabadgeliyo nabadgeliyo saddex jeer ku ayay nabadgelyadii afartii sano ilaa hadda heerkii la rabay ma gaarin ama waxba lagama talana dhihi karaa isagaana qiray lixdii gobo- lixdii qodob inaysan buuxsamin oo wuxuu yidhi qabiyo ninkeedaa dhammaystira inay wixii qabi yihiin asigaa sheegay laakiin maxay qabatay dowladda haddii la yidhaahdo eh, wax badan ayaa soo baxayo oo ah jenaraalo badan inay magacowday eh, ciidan badan ay samaystay eh, safaarada badan oo aan loo sinnayn inay samaystay eh, shaqaalo badan oo mishaarkooda hal sano sugaya ay samaystay intaas ayaa mataqaanaa ay qabataan dhihi lahaa dowladda n ka waran dowladda sidoo kale n waan la xiriirnay n mas-uuliyiinta ay isku dhow yihiin madaxweynaha si ay uga qayb galaan doodda hase yeeshee daqiiqadihii ugu dambeeyey ayay maaragtay goosteen inay ka baxaan oo aysan ka qaybgelin doodda haddii laakiin dowladda iyo hadalka madaxweynaha aan qiyaasno isagu waxyaabaha ugu waaweyn ee dowladdu ku guuleysatay markuu ka hadlayo wuxuu soo qaataa hirgelinta nidaamka federaalka dhismaha maamul goboleedyada al-shabaab in magaalooyin laga saaray la wiiqay isla markaana xiriirkii diblomaasiyadeeda beesha caalamka aada loo kordhiyey haddii uu isagu dooda ka qaybgeli lahaana waxaan aaminsanahay inuu qodobo kale sheegi lahaa sheegi lahaa maxay kula tahay Eh, runtii eh, aniga laftirkay hadda kama dheeri inta uu sheegi lahaa laakiin bulshadii soomaaliyeed uu madaxweynaha u ahaa muxuu u qabta waaye sida hadda walaalka cabdibashir uu sheegay eh, biyaha ayagaa mataqaanaa maalgashado eh, ayagaa warshado samaystay ayagaa waxbarashada iska bixiya dowladda mas-uuliyadda laga ribay oo ahayd inay ummadda ay midayso dadkan ay la dagaalamayso ay sifayso xuduudka ay soo xirto arrimaha dibadda waxbaan ka qaban ilaa safiiro la magacaabay ama safiiro yimid oo xaleeno ku xaraysan maaha maxay qabteen soddonka safiir oo hadda xaleeno fadhiyo farishun bayna geliyaan ciidamadan faraha badan oo ama somaal kontonka gaarayo maalinba tuulay galaan waa ka soo baxaan maray alla markay ka baxaana dadkii ay la joogeen baa la laayaa marka waxqabad oo hadda muuqdo oo soomaalida ay ku raaxaysatay lama hayo waayo maxamed cumar dalxa arri- arrintaas arto inaad ka jawaabto wallahi n horta eh, annaga waxaan ka hadlaynaa waa dowlad qof ma aha madaxweynaha wuxuu dowlad ku yahay dalka dadka iyo maanta inta ee isaga la qabata hawsha ee isaga uu madax uu ka yahay oo hay-adaha dastuuriga ugu horeeyaan anigu waxaan qabaa hay-ad hay-ad in loo xisaabtamo oo la yidhaahdo xukuumaddu maxay qabatay baarlamaan muxuu qabtay eh, ma- garsoorka muxuu qabtay madaxtooyada maxay qabatay halkaasi meel waa ka geli karnaa laakiin qofka eh, anaga isaga inaan taarget garaysto horta ma rabo maxaa yeele dowladda anba qeyb baan ka ahay dowladdu waxna way qabatay waxna waa u dhiman yihiin dowladdu waa gaabisay waa la dhihi karaa laakiin waxba ma qabanin waxay lamid tahay ninkii geedka eegay ee uu markaa oo meelna qodxa geedaha kaga yaalan meelna uu maaragtay ee ubaxa uu guudsaran yahay ubaxii keliya maaragtay intii isaga uu tilmaami lahaa uu maaragtay intuu ka leexdo haddana qodxaha keliya maaragtay yidhaahda geedkani qodxa badana oo aan ubaxiiba u jeedin oo oo maaragtay tara shawka fi lwuruudi watacma an tara fawqa hanada ikliiladii oo ili abulmaadi uu lahaa inaan noqdo ma rabo anaga geedka qodxana waa leeyahay ubaxna waa ku yaalaa waay waaye waad ku dheeraatay maxamed cumar dalxa n si kooban ugu jawaab maxamed cali kalay kabacdina cabdirashiid khalifaan siinaya Ah, maxamed cali kalaay marka saaxiibkayga waxaan leeyahay maanta xamar annaga waxaan qadnaa shalayna waxaan joogay ayadoo wadada maka mukarama oo aanan la mari karin oo gaariga kumbareera ama kul yaasiin ama kunkaada lagu marayo maantana wadooyinka xamar mid aanan gabadh soomaaliyeed gaari ku kaxaysanaynin ee quruxdeeda iyo nolosheeda magaaladaasi iyo nabadeeda iyo bilicdeeda ilaahay in lagu xamdiyo ayay naga mudan tahay maanta ma jirto xamarna maalin baa waxaa la dhihi jiray bu'ratu lmashaakil fi soomaal xudunta soomaaliya mushkilada hooyadeeda aabaheed waa xamar maanta madfacii ma jiro dayaankii ma jiro waxa dhacaya waxaan la qabnaa ummadaha kale maanta maamul goboleedyo baydhawaan maanta laygu soo doortay habeen sartan magaalada dhexdeeda ayaan dhex wareegayay alxamdulillah muddo ka horna waxay ahayd magaalo aanan aniga aanan tegi karin waxaan kaga soo cararnay ayadoo dhammaan nag- lagala wareegay xataa dacaskii anaga aan lahayn ee inaan kala soo baxsan aan awoodi weyno waa ilaahay mahadii beledweynaha maanta ayaa shaqaynaysa oo ayada maanta iyo jawhar ayaan sagaal bilood soo joogay oo aniga xaalkeeda ilaahay u ogyahay oo keliga saabuuni aan la dhaafi karin maantana gaariga xamar ka baxo beledweyne uu gelayaa waaye maxamed cumar dalxa n haddii arrintaasi aan haddii arrintaasi wax yar aan eh, soo gala intuusan maxamed cali kalay kuu jawaabin adiga magaalooyin fara badan waxaa jira al-shabaab laga saaray laakiin aan isku socon karin baabuurka xamar ka tega toos uma tegayo beledweyne beledweyne iyo bulo burtay iskuma gudbi karaan n magaalooyin fara badanoo saas oo isu gudbi karin ayaa jira laakiin waxaan rabaa inaan siiyo maxamed cali kalay si kooban si uu kugu jawaabo kabacdina cabdirashiid khaliif aan u tegaya balso dalxa horta waa saaxiibkayga qaaliga ah waxaan rabaa tusaalaha uu soo qaatay oo loo yiri ja- eh, caasimada soomaaliya laysuma socon jirin khad cagaaran baa ku jiray haddana meel walba eh, waa la dhisay Eh, arrintaan ka hadlaynay muqdisho keliya ma aha saaxiibkay eh, degmada uu ku dhashay oo afgooye tuuladeeda inta baabuur gacantiisa uu kusoo wato ma tegi karaa baabuur bay dhaban ka laakiin baxay baynaba xamar waan ma tegi kuraxsanahay karaa adiga asagoo shalay la baanan jecel joogi karin maantana waa ku raaxaysan hoysaa anigana waa kula joogi jaamacadda Marka- maalintan furay in anaa furay maantana jaamacadaad ka dhigo hoysaa dhibna ma qabtid taasna ilaahay ku maadi ha ilaahay baan ku maadanaa laakiin xukuumadda igama Ah.
qaban imana f- eh, muxuu ahaa waxba iguma siin marka codkayga aan dhamaystaan oo raalli ah macnihi waxaan ka wadaa caasimadda keliya maaha caasimadda soomaaliya oo dhanna mawada joogto sida aan sheegnay maamul goboleedyaa la dhisay madax kalaa la sameeyey mid walba xil gaara saaran yahay annaga waxaan ka hadlaynaa soomaaliya oo dhan Eh, from eh, gees ilaa ka gees nabadgelyadeeda ma la sugay Eh, waxqabadkii ma loo sameeyey horumar ma gaaray jidan ma la sameeyey arrintaan ka hadlaynay middani ahayd laakiin caasimadda waa kiil gaara oo hadda laftirkeeda eh, ad- sidii baarlamaanka oo ahaa inuu dhameeyo ahayd in maqaam gooniha loo sameeyo kii lama gaarin caasimadii baaba hadda waxaa laga yaabaa haddii sharci la helo in caasimad kale la sameeyo marka barnaamijkan ka hadlayn waxa waaye xukuumadda adiga aad baarlamaankeeda tahay oo eh, dowladda hadda dhisneed afartii sano oo lasoo dhaafay ma buuxisay kaalintii looga baahnaa soomaali midaynteeda jidadka isku furidooda ciidamadan faraha badan oo soomaalidoo la sameeyey ma u diyaarsan yihiin inay ciidamada ajnabiga kala wareegaan horta bointiga aan ka hadlayna kan waayo wa- waayahay en, dalxa si kooban ugu jawaab intaas yeer ma ka jawaaba haye ku dhaqso waxa waaye een, ninka abi tamaam la dhihi jiray ee, shaacirka ayaa wuxuu yiri mataa yablugu lbunyaanu yowman tamaamahu wixii adiga aad dhisaysay goormay dhamaystirmayaan idaa anta tabni wakayruka yahdimu adigana haddaad dhisaysid khayrkaana duminayo waxaan umalaynayaa dawladdu dadka ee hortaagan maanta waa soomaaliya dadka jidgooyada iyo magaalooyinka kale xiran ee maalin walba lagula dagaalamayana waa soomaali ma aha maanta ee ciidan soo duulay oo israa'iil ama maartay ama wadamo kale nooga yimid africa ama asia ama europa ama america dadkaa soomaalida dadkii ay la dhasheen haddii anaga aan kusoo leexin waa anage maxaan dadkeeni anaga dalkeeni inaan wada dhisano oo dowladnimadeeni aan wada taagno ugu guulaysan weyne xasan sheekhe madaxweyne waaye wuxuu leeyahay qodobo loogu talagalay oo waajibaadkiisa ah ra-iisul wasaare baarlamaan sidaasi kulli waxa laakiinne dowladnimadu ma aha inta keliya ee kuraasta ku fadhido dowladnimo annaga gacanteena aan ku burburinay oo shacbi saan wadanahay shacbiga soomaaliyeed cadaalad baa maanta nin walba afka uu ku dhufanaya aniga kula hadlahay nus baan ahay adigana waa dhan tahay weli waagaa inaad ku doodaysid aqoon-yahankeenii aad tahay culimaa udiinkeenii baa tahay maxuud dalxa oo sagaal bilood ku dhashay oo aqoon-yahaan adigoo kale oo professor labadiina aad wadatiin oo adigana jaamacad joogta aniga aan jaamacad wax ka dhigayo adigana aad kaamil ku noqotay aniga aan nus ku noqday kuleel kuguma hayso qabow kuguma hayo aniga cadaaladda marka adiga aad kuraas maanta ee shalay baydhabo lagu qaatay nin haddii adiga aad xusuusatid aniga waxaa isoo xusuusinaysaa inaan anigoo dhanba nus aan ahay oo aanan soomaalinimadeydaba aan bar ka ahay waaye dalxa dalxa waaye qodobkaa si fiican baad uga hadashay dalxa walba kursi le uu qayliyo wadani- dowladnimo laguma gaari karo waxaan siinayaa dooda cabdirashiid khaliif en, ayaan siinayaa hadalka marka cabdirashiid maxaa kaaga baxay dooda dhex martay maxamed cali kalaa iyo profesor dalxa xalku muxuu yahay horta waa mahadsan yahay xildhibaanku Eh, siyaasadda arrimaha dibadda ee dal sida soomaaliya oo kale waxaa muraayad u ah midda arrimaha gudaha haddii arrimaha gudaha ay kala daadsan tahay oo dayas maraad dhaxaysay madaxweynuhu wuxuu yidhi eh, maamul goboleed goboleedyaan dhisnay oo maarata federalismkii baan dalkii ku baahinay haddana maamul goboleedyadii intii waddan kale laysuu geeyey baa waxaa laga hadlaya asaga meesha sidii looga saari lahaa marka haddii eh, dalkan uu isku hagaagsanaan lahaa eh, arrintu ma noqoteen ninkaas meesha ha laga bixiyo arrintu ma noqoteen oo wixii la sinaynayay xataa waxaa sida isaga kusoo jeestay ama dad isaga kusoo jeeda ay ay kulminayaan bay isku bedeshay marka siyaasadda arrimaha dibadda oo lixdii d- qodob oo madaxweynuhu iyo dowladdiisu ay sheegteen ay ku jirtay inuu isku lix qodob sheegaana maba ahayn waxay ahayd inuu xukuumadda iyo wasaaraha u daayay imaan doonta ee isaga kala hormaray lix qodob waxaa ka mid ah inuu arrimaha siyaasadda dibadda inuu wanaajiyo Eh, marka runtii eh, midda uu ka hadlay dalxa uu dhahay maaragtay wax badanna waa qabsoomeen wax badanna waa waa qabyo uu dhahayo waa run waxaan badan oo qabsadeen ilaa cabdullahi yuusuf iyo ka hor iyo cabdiqaasim iyo cali mahayo kasoo bilaabato cabdullahi yuusuf baa madaxtooyada hadda sheekh sheekh shariif iyo xasan ay fadhiyeen cabdullahi yuusuf baa baa dayac tiray marka wax soo socday weye laakiin nimankaa marka la dhaliilahayo xukuumaddan iyo madaxweynahooda iyo baarlamaanka iyo waxaan marka la dhaliilahayo dhaliilshu waxay ka- ka imaanaysaa waxay qaban kareen haddii lincoln rabo inuu dee guriga saddex dabaka dhiso ee halkaas laga filaayo qorshuhuna ahaa uu markii dambe la shir yimaado aasaaskii baan taagay aasaaskii baan taagay shir baan ciidda hoostiisa geliyay waxbaa qabtay guri aan shub hoose u qodnayn dee waxba waxba- waxba kama lagama dhisi karo laakiin qorshuhu maahan shub baan dhisay maahana waxaa lagaa sugaya inaan saddex dabaq taagtay tusaale ahaan dowladdan maalgaarki baa laga saaray kumaadgeedka way nagu celiyeen hadda dowladda adduun maraykankii iyo e ud iyo meel baa la geeyo kumeegaar ma helin baa layi dowlad sharaf laatiin horey u socda hadda iyagoo aan shar- sharciyad haysan bay dalkii maamulayaan dhex taagan yihiin waxay leeyihin aan loo casboonaysiiyo marka marka la la eedeynayo la haaraamayo ee culeysyada taagan iyo shabaabka iyo dagaalka iyo dhaqaala darada iyo qowda maqasiy waxaana u qabanka ajaanibta waxaas waa lagu garaabi lahaa laakiin dadkii shacabkoodii mala kasbadi hufnaantu iyo xoo- xatooyada xoolaha dadweyne aan la xadahayn xaggee maraysa ma fiican tahay meeshii lagaa filayo ma gaartid iyadii kalta inaad dhistid ma dhistay qof macnaa waxyaabahaas baa la la fiirina laakiin wixii kaloo culays oo oo structural ahaa oo markii hore meesha daadsanaa oo sidii miyana u daadsanaa waa laga garaabaa waa laga ishaa laga laaban inta laga laaban karo laakiin wixii laga filahayay ma gaareen meeshii loo socdayay dadka mau rareen ma jid kale gaarsiiyeen ee baarlama door- doorashadan tuugada ku salaysan iyo xoogga iyo- iyo qarbudaada iyo lacagta ku salaysan xukuumadan iyo nimankan kuraasta raba waa ay- ayadii reflection bay ku tahay ayagaa lagu lagu fiirina waxaanay maamulhayaan waxaanay dejiyeen waxaanay ka dhex kalluumaysanayaan waxaanay rabaan inay kursiga ku gaaraan waa lagu qiimeynaa waxaan kusoo gabagabeynaa waxaan rakeenayaa soo jeedinayaa dowladdan tan ku xigta horta ciidanka amisom madaxtooyada in laga saaro iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska baarlamaanka iyo xafiiska ee maxkamadda sare muqdisho ilaha ugu muhiimsan waa in ciidan soomaaliyeed oo maamulo la helaa ciidan soomaaliyeed inay madaxtooyada inay waardiyeeyaan waa madaxweynaha madaxweynaha ka dambeeya haddii isagu soo noqdo iyo haddii nin kala yimaado waa inaan wiil diiwaandhaysa isu waardiyen oo wiil soomaaliya u imaansadaa waay aad baad umahadsantahay maxamed cali kalaay aan ku siiya hadalka ugu dambeeyey
runtii cabdirashiidkan ma fogin waxaa loo baahan yahay isbedel waxyaabaha ugu muhiimsan oo la xisaabtan la-aanta keligana waxaan dhigi karaa aqoon darri oo bulshada iyada ay u badan yihiin oo xukuumadda xataa qaabkay u dhisan tahay isay u kala qaybsanto cid la xisaabtamaysa lahayn dadkiga waxaad moodaa in qabiil iyo masaxib ay ku jirto oo hadda arrintan aan ka hadlayno ah isbedelaa loo baahan yahay dad bayba dhibsaysa dad bayba dhibaysaa oo le maxaa isbedelka kale loo baahan yahay marka anigu waxaan dhihi lahaa isbedel waa loo baahan yahay dowladdan hadda waktigeedu dhammaaday midda kale oo dhismi doonto waxaan rajaynaynaa in la helo dad soomaali u naxayo daacad ah aan eh, dantooda gaarka aan fiirinayn danta gaarka danta guud markay helaan midda gaarka aan la helaa anigu marka waxaan dhihi lahaa isbedel buuxa ayaa loo baahan yahay oo dhinac walba ah waaya noo soo gabagabaya profesor maxamed cumar dalxa isbedel ma ku dhibaya mise kuma dhibayo Isbeddelku- anaga isbedel khayr qabo haddii wala isbedelayo kud ka guur qanja ka guur maaragtay isbedel maaha dad qof qof lagu bedelana ma noqonayo isbedel shaksi iyo shaksi lagu bedelana eh, wax soo kordhin maayaan maamul iyo system fiican oo ummadda soomaaliyeed cadaalad siman alla ka cab ee maaragtay dalkan daacad u ah ayaa hadduu isbedel imaanayo kaasan ilaahay ka baryaynaa maahane xasan cali iigu bedel iyo cumar cabdi iigu bedel iyo caashe cibaade iigu bedel aniga isbedelkaygu maaha ilaahay horeyna dadka soomaaliyeed ma yidhaahdaan ku khayr qabo noogu bedel kanna dhaafsi un baa la yidhaahdaa wax ka daran markay yimaadaana kii horaaba dhaamay haddana lasoo fadhiistaan marka aniga isbedelkaas oo kale waxaan ka leeyahay ilaahaan ka magan galnay ilaahu haddaad naga bedelaysid wax khayr qabo noogu bedel baan taaganahay wixii khayr qabana ilaahu noo reeb reerkana ninkii wax taraya ilaahu adaa yaqaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa brofesor maxamed cumar dalxa oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya brofesor maxamed cali kalaay guddoomiyaha jaamacadda koonfurta soomaaliya iyo agaasimaha macadka daraasaadka siyaasadda heritage cabdirashiid khaliif xaashi inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo
haaruun macruuf ayaa idinla socodsiinaya barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegeystayaal markana jabuuti dowladda jabuuti iyo hay-adaha qaabilsan muhaajiriinta ayaa bilaabay inay ka dhoofiyaan garoonka diyaaradaha ee jabuuti dad tahriibiyaal ah oo u dhashay etoobiya oo laga soo celiyey dalka yemen xafiiska jabuuti ee taakulaynta dadka qaxootiga iyo kuwa tabaalaysan iyo hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n h c r ayaa howshaasi ku guda jiray iyadoo islaamar ahaantaasina ay arikaasi si weyn u qaadaadhigayeen haddaba xuseen xasan dharaar ayaa waryahayaga jabuuti ramadaan muuse waxa ugu waramay sida ay u celi- ay u celinayaan dadkaas waa xuseen xasan dharaar oo ah madaxa xafiiska jabuuti ee qaxootiga qaabilsan
waa markii labaad aan ka dhoofinayno areborka boqoliyo afar iyo fartan qof oo reer etoobiya oo ka yimid eh, magaalada yamanta ay hor socoto dalka yamanta ee hor socoto hay-adan oyamta annagoo isla shaqaynaynaa waxay ka soo dhacayaan boorkeena jabuuti waxaan geynaa santarka weyn een ku leenahay looya cadde xaggaabaan saddexda waqti ku siinaa xaggaabaan daryada kaga dhownaa waxay u baahan yihiin ku siinaa marka warqadahooga loo dhammeeyana diyaaradda yaan saarnaa waddankoogii si nabad oo qurux badan ay u tagaan maanta nooguma horeysa oo markii labaad insha allahna mar saddexaad baan sugi doonaa oo dhowaan isniinta si qurux badan baan u waxayn doonaa saan amar uga haynasana wasiirka uu yidhi dadkii ni yimaadaba sida qurux badan ee ugu fiican usoo dhaweeya anaguna dee anagoo magaca jabuuti sare u qaadaynaa jabuuti oo ah meel lagu kulmo marka waxaan garoorsannay inaan dadkii noo yimaadaba sida ugu qurux badan ee ugu fiican aan u soo dhaweynay dadkiisina sii dhaafeena sida ugu fiican ee ugu qurux badan ee noo dhaafaan baan jeclaysanaa anagu dadkan waa dadkii intay tahriib ku mareen jabuuti yeman tegey kadibna halkaa laga soo celiyey marka ay jabuuti yimaadiin safaaradda etoobiya loo bandhigaa dadkani ma garanaysiin markay safaaraddu ay garato iyo warqado lisbasi u waxaysaa marka lisbasiga loo waxeeyana inta lisbasiga loo dhammaynayana xaggan bay joogi doontaa toddobaad ka noqota laba toddobaad ku noqoto intay warqadaha dhammaynayaan haddii aad dad la garan waayena dee xal baa la doodoonaya qofka hadduu qaxootinimo doonayo iyo hadduu dee wadankii u dhashay ayaan doodoonnaa sida ugu fiican baa anakuna u dhammaynaa maanta imsaa baxday oo diyaaradda eer jabuuti baa la saaray eroboorka waan arkaynay marka imise ahayd cadadkooga iyo tiradoodu intan baxday maanta waxaa baxday boqoliyo afar iyo afartan qof baa baxday koo iyo toban baa hadhay koo iyo tobankana beri insha allah iyo bixi doona hadduu ilaahay yidhaaho waaya qaybta kale soo socotana waa ilaa imise tiradooda waxa lagu qadaray aduu toddoba boqol iyo konton bay noo sheegeen bay ahayd in yar baaba hadha aduu alla ka dhiga aduu meelaha boqol iyo toddobaatan meelaha ayaa hadhi doonta insha allah aduu waan la dhamayn doona insha allah disniintana way iman doona hadduu alla ka dhigo oo santarkayga ayaan gei doona hadduu alla ka dhigo waxaa jira qaxooti soomaaliyeed oo iyaguna halkan jabuuti deganaa oo iyagana iskoodu doortay inay ku noqdaan soomaaliya iyagana hawshooda waad gelaysaan hadduu alla ka dhigo maantoo jecmaan laga soo qaadi doonaa calecadde hoteelka horseed baan dejin doonaa sabtida subaxnimada ayaan saari doonaa diyaarad waxaan geyn doonaa soomaaliya kuwa waa kuwa iyo ku doortay oo yidhi waan noqonaynaa oo inaan waddankaygii si fiican ugu noqonaan doonaynaa hadduu qofku jeclaado dee waddankiisa wax horjoogsan karaya ma jirto markii hore waxaan doonaynaa inaan u sahan taagnaan doonaynaa iyakaa jeclaaday inay tagaan ee ku noqdaan waddankooga marka dee anagu kuma horjoogsan karayno anagu waxaan doonay sida ugu qurux badan ee ugu fiican inaa ugu noqdaan marka waxaa lasii doonaa sahay sahay fiican baa lasii doonaa hadduu alla ka dhigana sabtida subaxnimada iyo ku noqon doonaa waddankooga oo xaggana waxaa ku sugi doonta hay-adda u n c r annakii annakii u n c r gacmahaas haysana ayaa si fiican u dhoofin doonaa dadka madaxa xafiiska jabuuti qaxootiga qaabilsan xuseen xasan dharaar ayuu kaasiha wuxuuna u warramayey wariyaha v o a ee dalkaasi ramadaan muuse halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a markanna bal axmed cali sheikh aan ka codsado inuu noo dulmaro qodobo ka mid a wararkii ugu dambeeyey
ciidamada amniga soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ayaa maanta howlgal ka sameeyey deegaan ku yaala dhinaca waqooyiga galbeed ee magaalada kismaayo amisom ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku bartilmaameedsadeen goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyada al-shabaab ayadoo lagu soo qabtay toddoba ka tirsan mintidiinta islamarkaana lagu burburiyey goobo lagu sameeyo waxyaabaha qarxa sida ay sheegtay amisom amisom wax kaloo ay ku sheegtay bartiida twitter-ka in ay la wareegeen hub isugu jira rasaas iyo hub kalaba dhinaca kalena ururka al-shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi ay soo qaadeen ciidamo isugu jira kiinyaan iyo maraykan islamarkaana ay khasaare gaarsiiyeen sida ay sheegeen maleeshiyada al-shabaab al-shabaab ayaa dhinaca kale waxa ay sheegtay in miino lagu aasay dhulka ay burburisay baabuur nooca beebaha loo yaqaano ah ee baabuurta dagaalka ilaa hadda ma jiro cid ilaa hadda ma jirto cid si madax bannaan u xaqiijin karta khasaaraha ka dhashay iskahorimaadkii maanta dhacay
aad iyo aad buu umahadsan yahay axmed cali sheikh ayuu kaasi ahaa oo inoo dulmarayay wararkii ugu dambeeyey caalamka halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a warkaas ayaana ugu dambeeyey baahinteenii fiidnimada caawa oo halkan sii wada jiran kala socodsiinayeen axmed cali sheikh iyo anigoo jamaal axmed cismaan tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan kaga teganay dhammaantii isku duuban sidaas ismaqal dambe xiise leh nabadgelyo